barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c waa maalin khamiis ah lixda bisha may sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ganacsade kun dhallinyaro ah shaqooyin ugu fidiyey dalka jabuuti waxaan bilaabay markii ina shaqadan busineska iyo beec mushtarka madaxa bannaan leh kun iyo sagaal boqol iyo afar sagaashankii maantana alxamdulilah waa kaa kun qof in ka badan baa shaqaysiiya wallaahi kun qof way ka badan yihin marka shirkadayga aan isku wala darno ilaa iyo marshada rayaad duuqweynaha magaalada ah ilaa markii qaybinta jaraa'idka internationalka iyo ka lokaalkaba shirkadka shaqaysaan leenahay securityga asias waa shirkad caan weyn oo waddanka shanta gobolba ka shaqaysa waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan ciyaareed oo lagu xoojinayo isdhexgalka dhallinyarada oo ka socda boosaaso sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah qasiidooyinkii aanu ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka wasiirada horumarinta iyo arrimaha dibadda ee dalalka g n ayaa sheegay in ay si aad ah uga walaacsan yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya isku-dhacyadii rabshadaha watay ee u dhexeeya dowladda iyo xoogaga mucaaradka iyo masiibooyinkii bani'aadamnimo ee ka dhashay rabshadahaasi dowladaha laysku dhaho g ayaa sheegay inay sidoo kale ka xumaadeen go-aankii lagu kordhiyey muddo xileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taas oo ay ku sheegeen inay u arkeen inaysan xal u ahayn geedi socodka doorashooyinka islamarkaana ay wiiqaysay kalsoonida nabadda iyo mustaqbalka dadka iyo horumarka hay-adaha dowliga ah ee soomaaliya bayaan ay si wadajir ah uga soo saareen arrimaha soomaaliya ayay ugu baaqeen madaxda soomaalida inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadallada doorashada islamarkaana ay galaan dood wax ku ool ah ayna raadiyaan xal waxtar leh oo horseedi kara heshiis guud oo laga gaaro arrimaha hadda ka harsan doorashooyinka tirada dadka u dhimanaya xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalka indiya ayaa kor u kacaysa iyadoo arbacadii shalayto ay geeriyoodeen laba boqol iyo lix iyo labaatan kun oo qof dowladda waddanka indiya ayaa dadaal dheeraada ku bixinaysa sidii bukaanada soo ridanaya xanuunka covid sagaal iyo toban ay u gaadhsiin lahaayeen oksijiinta ay u baahan yihiin cusbitaalada ku yaala magaalooyinka dalkaasi ayaa la sheegaya inay la daalaadhacayaan dadka qaba xanuunka coronavirus noocyadiisa kala duwan oo lasoo dhigayo si isdaba jooga dalkaasi oo badi dadkiisu ay aaminsan yihiin in dadku marka ay dhintaan la gubo ayaa xarumo ama barxado dadka si wada jira loogu gubayo loo sameeyey waxaana la arkaya qiiqa oo cirka isku shareeray qiiqaasi oo ka baxaya xaabada lagu ololinayo meydka dadka u geeriyooday coronavirus dadka muslimiinta ah ee dalka indiyaha ku dhaqan ayaa iyagu meydadkooda u aasa si waafaqsan shareecada islaamka balse dadka aaska ka qaybgelaya ayaa lagu soo rogay shuruudo lagu xakamaynayo inaanu xanuunku sii fidin ramadaan kariim duur wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowna ee xuseen kamaash oo ka mida ganacsatada waaweyn ee dalka jabuuti islamarkaana la shirkado dhowra waxa uu shirkadihiisa ka shaqo geliyey in ka badan kun dhallinyaro ah wariyaha v o a ee jabuuti sagal saciid faarax ayuu uga warramay sida uu ganacsiga ku bilaabay iyo dhallinyarada uu shaqooyinka siiyey waxaan bilaabay markii ina shaqadan busineska iyo beec mushtarka madaxa bannaan leh kun iyo sagaal boqol iyo afar sagaashankii maantana alxamdulilah waa kaa kun qof in ka badan baa shaqaysiiya wallaahi kun qof way ka badan yihin marka shirkadaygan isku wala darno ilaa iyo marshada rayaad duuqweynaa magaalada ah ilaa markii qaybinta jaraa'idka internationalka iyo ka lokaalkaba shirkad ka shaqaysaan leenahay securityga hs waa shirkad caan weyn oo waddanka shanta gobolba ka shaqaysa dabadeed waa hospitality oo toladii wejin markaasu taasina waxa wejin waa waa waa shaqo fiican oo farxad leh inaan ka shaqayno waayo waddan bilaa oo dheelaa horta dee waddan maahaba lama iman kareeba kii ajaanibka kii dalxiiska kii shaqaa u yimiday hadduuna jiif fiican uunan helayn uu cunto fiican helayn uu soo dhoweyn fiican uu helayn ma iman karayo way ku adag tahay dabadeed hadduu helo markuu shaqaysii dhamaad dhammaystana waddankeena quruxda badan leh siduu u soo daawan lahaa in la soo daawaysiiyo oo markii dhaqankeenna dhulkeenna farsamadeenna ayna ayna dhirteenna baddeenna buurteenna dhul qurux badan baan leenahay markaa wuxuu u bahan yahay inaa la soo daawaysiiyo oo badda la geeyo oo buurta la geeyo oo beriga la geeyo marka waxaa weejiina waan bilownay hoteeladu kaas imika toban sannadood buu jiraa alxamdulilah hoteelka hoteelo kalu dhalay balanseel buu dhalay oo imika casriyeynayno oon ka dhigayno five star aan ka dhigayno oo loola doono balanseel nova balanseel am gallery waxaa markii waa nakii markii madaxweyne raacnay heshiis u dambeeyey ku soo xalnay paris alxamdulilah ilaahay uu noo dhibireeyey madaxweynihina uu ku duceeyey markaa ina waa khayrkuu badan insha allah waxaad tiri waxaad tiri waxaan bilaabay ganacsigaaga sagaashan iyo afartii sirtaada waa maxay see guushadha ku gaartay shalay bay ahayd
surtu waa shaqe shaqe shaqe shaqe ha waa inaad shaqaysid waa inaad dalka aamintid waa inaad maxaan ku daayay waxaad samaynaysid waa inaad aamintid marka ina sir gaari ma jirto waxa weeyaan inta hore waa inaad waa dadaal waa samir waa markii in yaroo markii aad aad aad aad cabsida iska yaroloodid oo marka kudhac kudhac dhiirasho ya ayaa waxaaso dhan baa loo bahayay ma ma adko run ahaan ninkii aaminsan wuu ka dhalin karaa wuu ka najaaxi karaa dad badanaa ku garanayn markay ku maqlaan waxay ku moodaan inaad dowladda u shaqayso ama shaqaaladooda aad soo ahayd ama dowladdu ay barnaamijya kuwa abuurtay laakiin waxaa tiri keligay adaa naftaa sameeyey alxamdulilah anaa naftay sameeyey wax shaqa le markii ayna dowladdu ma shaqayn waa la wala garanayaa ina shaqooyinka kalaba markii qofkii dee hoos u eega dhulka u eega shaqooyinka kalaba yaa yaaba markii badan oo u baahan markii in la habeeyo oo la casreeyo in hore loo mariyo oo laga shaqaysto marka ilahay an wixii garansiiyey inaan aamino ina nafteeda inaan aamino dalka aamino madaxda dalka aan aamino dabadeed bisanka waanu qabtay alxamdulilah maanta waana ka halkaa marayno shan iyo labaatan sannadood kadib intaa oo shirkadood markii ilaahay siiyey alxamdulilah dhallinyarteena maxaad leedahay aaminsan in dowlad loo shaqeeyo xafiis la fadhiisto oo wax weyn la sugo hoosta laga soo bilaabay waxaa weejiin dhallinyarteeda waxaan ku leeyahay dalkeennu waxbuuni baray dalkeennu caafimaad buuni siiyey dalkeennu jawgii lagu noolaanaya ayuu dowladdu noo abuurtay haddana dee dowladdu waa taayada haddana maanta ugu shaqa abuur badan a laakiin dee dadkii dadkii way bateen waxbay barteen markaa dee dowladdu lama sugi karayo marka waxaa weeyaan waa in shirkadaha madaxa bannaan la aamino oo loo shaqo tago waa in shirkado abuuritaankoogu dhalinyartu ay isku tagaan amba iyakoo madax bannaan oo midmid ah amba iyakoo urura ay markii waxay aaminsan yihiin mashruuc ay aaminsan yihiin inay iska abuurtaan baska maayo waayo maanta waxay leeyihiin baanankii baa jira waxaa la dhahaa markii ina fond garanti baa loo sameeyo baankii baa laga leeyahay mashruuca haddii aad markii maalgelisid hadday dhibaato ka timaado dowladdii baa ayaa ayaa khasaare kula bixinayso eeg waayo waa runoo dee boqol kiiba boqol markii maaha waxaa jiro dee riski baa jiro marka riski waa ina qaadatid riskigiina maanta baanankii badnaa dowladdii baa la qaadanayso oo waxay abuurtay ina baanka loo fond garantiya oo la idhaaho oo kulligood laguma danayo haatanna ku soo dhowaada nabi ammaankani ay ku luuqaynayaan fanaaniinta dalmaryare iyo owliyo
I'm about dead.
dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa waxaa u socda tartamo kubadda cagta ah oo lagu xoojinayo isdhexgalka dhallinyarada kuwaas oo lagu ciyaaro galbihii iyo habeenkiiba gudaha magaalada tartamadan ayaa socon doona ilaa dhammaadka bisha ramadaan gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari muuse yuusuf maxamuud ayaa tartankani ama tartamadani uga waramay waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waa maasanta yuusufow iyo bahdafiyo ee dhammaantiin idiin mahadcelinaya marka shaqooyinku meel fiican bay marayaan koobabkuna waa ay socdaan ilaa afar koob ilaa shan koob ah hadda garoomada sallaxa ka socda sidoo kale waxaan ku dhinac wadnaa abaabulka loo sidii garoonka kubadda cagta boosaaso loogu qaraami lahaa insha allah soona hawshiis meel fiican bay noo maraysaa garoomada kala duwan ee magaalada boosaaso xilliyada habeenka weliba sallaxa galabtiina waxaa la ciyaaraa ee garoonka isbartimada kubadda cagta ee magaalada boosaaso tartanka bisha barakeysan ee rabadaan marka maxaa looga gololaya marka in dhallinyaradaas ay galabtiina kubadda ciyaaraan habeenkiina garoomada kala duwan ay kubadda ku ciyaaraan oo aad soo qaban qaabiseen runtii waxa ugu muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la jihayo dhalinyarada iyo iyo si iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ciyaaraha gobolka bari qorshahaasna wuxuu ka yimi wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirka hogaaminayo annaguna waxaanu fulinaynaa maarinta wasaaradda in xilli kastoo ay macquul tahay dhalinyarada koob loo qabto koobabkan socdan runtii ciyaartooy badan oo dhalinyara ah waa kusoo baxday runtii waanan uga mahadcelinaya dhalinyar wuxuu sida wanaagsan isu xilqaamayaanin annaguna ka wasaarad ahaan waxaanu ka saacidnaa dhinaca garsoorka iyo abaalmarinta oo kala duwan haddii laacibkii koobka iyo wax kasta noqon lahayd marka runtii meel fiican bay wax noo marayaanin dhalinyarada runtii waxaa naga go-aan annagoo tiimka wasaaradda dhinaca ciyaaraha gobolka barya kana duunaynaa horumarinta sportska dhinaca ciyaaraha inaanu habeen iyo maalinba horumarino dhalinyarada ciyaaraha runtii waana shaqadayadii insha allahu tacala waxaan rajeyn doonaa in koobka hadda noo socdana ay si wanaagsan ugu soo dhamaadaan waayahay bil kasta oo rabadaan sanadkiiba waa la qabtaa tartamada noocan oo kale ah marka tartanka sanadkan muxuu kaga duwan yahay tartamadii hore ee dhalinyarada ay qabsan jireen ee isdhexgalka ahaa runtii koobkan wuxuu kaga duwan yahay koobabka hore markii hore maysan jirin koox nidaamsan oo koob loo qabto sanadka way ka duwan tahay kooxihii aanu diiwaan gelina kawsaarad ahaan gobolka bari u diiwaan gashanaa ayaa koobkan loo qabtay sideed kooxood oo heer gobolah gobolka bariya iyo laba kooxood oo heer puntland ah marka waad dareemi kartaa tayada iyo kalaan toban kooxood in isugu soo xaruuriyey marka hores caqabad waxay ahayd in cid kasta ay koox iska ahayd oo magac kooxeed iska qaadan jirtay waa waxyaalaha aanu markaanu isbedel ku sameynay in kooxdu ay yeelato maamul iyo hadday noqon lahayd magac ay ku ciyaarto iyo hadday noqon lahayd cid maalgelisaba marka koobabkan uu ka duwan yahay runtii markii kooxuu yaraadaanna waxaa badanaya ciyaartadii soo baxayso tayada lahayd marka runtii laba fursadood baanu ka helnay in kooxihii isdiiwaan geliyey oo noo diiwaan gashana kawasaarad ahaan aanu taarget ka saarno qodobka labaadna wuxuu yahay in ay meesha ka baxaanin dadkii magaca kooxeedka aan micnaha badan iyo sportiga qaabka loogu jiraba aanu ka saarno marka labada ugu muhiimsan noo sabaxda waxay tahay ciyaartooyta inaanu helno maadaama laga yaabo in koobkii gobolada puntland insha allahu uu qabsooma haddii la ahaydno inkastoo aan weli la shaacin talabaadna waxay tahay inaanu helno kooxo taya leh muhiimaduna waa koox taya leh iyo ciyaartoy taya leh dhalinyaro badan ayaa cabanaya mudane guddoomiye oo magaalada boosaaso ah oo aan xaq u helin inay ciyaaraan tartamadan soconaya marka dhalinyaradaasi cabashadooda maxay tahay hadday idinsoo gaadhana ma xaliseen yuusuf waa mahadsan tahay cabashada ugu weyn oo dhalinyaradu ka cabanayaanin waa inaysan nasiib yeelin koobka qaybgalaan haddana waana fursadda uga faa'iidaysanaya heshiisay waxaan caddaynaynaa in warqad ay kasoo baxda wasaaradda dhalin ciyaaraha wasiirka xafiiskiisa oo lagu shaacinayay in la diiwaan geliyo kooxihii gobolada puntland oo dhan warqadaas annaga ka duulayna ayaan waxaanu sameynay xiriir kubadda cagtay annagoo iskaashanayna inaanu kooxihii isugu yeernay shir loo qabtay aanu ku shaacinayna in kooxihii isdiiwaan geliyaanin inay la yimaadaan ay maraaniinna nidaamkii kooxeed yusufow laba bilood oo jaanisaan dhalinyarada siinay xiriirkii wasaaraddu mar labaad bay dhallinyaradii isugu yeertay waxay isdiiwaan geliyeen waxay noqdeen kooxo yaroo kooban kooxahaasaana waxay yihiin kooxaha rasmiga ah haddana waan caddaynaya kooxaha rasmiga oo koobabka ka qaybgeli doona hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmo tahayba inaanu kooxaha koobka u qabanno iyagaana xaqu leh in wax loo qabto sababto ah shuruudihii koox looga baahnaa annagan runtii culusyo badan baa naga degaya ayay buuxiyeen marka dhalinyarada cabanaysa insha allahu tacaala waxaanu weli way furan tahay inay kooxu isdiiwaan geliyaanin maadaama boosaas ay kooxood aad u tira badan yihiin marka kooxaha cabanaya waxaan leenahay inay isdiiwaan geliyaanin nidaamkii wasaaradda maraanin nidaamkii degmada maraanin sidaasaan anuguna wax ku xulanayna insha allahu tacaala tartamadan oo habeenkii weliba la qabanayo muxuu ka bedelay jawiga magaalada boosaaso oo dhalinyarada inta badan laga cabanayo habeenkii oo kale in dhagax tuur ay sameeyaan falalidku ah amniga ay sameeyaan oo kale runtii dhalinyaradu labay u kala baxaysaa kuwana waa kuwa ciyaaraya kuwana waa kuwa daawanaya kuwa ciyaaraya waxaa ka tira badan kuwa daawanaya runtii amnigana qeyb badan bay ka qaadan amniga magaaladana qeyb badan bay ka qaadanaysaa waad dareemi kartaa dee waxay ku mashquulayaanin mar haddii la laba saac bar baa kubadla ciyaaraya ay garoonka isugu imaanayaanin ilaa afar saacna ay garoonku joogayaanin waxa laga yaaba iyagoo daalanba inay guryahooda tagaanin marka runtii arrintaasi hadday balowd noqon lahayd iyo haddii xagga amni noqon lahaydba labada runtii maamulka iyo amnigaba runtii aad bay wax badan uga bedeshay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari muuse yuusuf maxamuud oo u waramayay yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayay jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga kubadda cagta chelsea ayaa taariikh mar kale samaysay waxaana usoo gudubtay faanalaha champions leaga markii saddexaad iyadoo islaamar ahaantaasina ka adkaatay naadiga real madrid oo ay martigelisay laba gooli waxba ayaa naadiga real madrid looga wadroonaaday ciyaaryahan kai haverts ayaa noqday ciyaaryahanka ciyaarta waxaase goolka koowaad naadiga kubadda cagta ee chelsea u dhaliya daqiiqadii sideed labaatanaad ciyaaryahan tim warner kadib markii kai haverts uu ka helay caawimaad qurux badan hase yeeshee markii laisku soo laabtay ciyaarta oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartan lagu guda jiro ayaa waxaa ciyaaryahan mason mount u dhaliy goolkii labaad christian bolisich ayuuna ka helay caawimaad ciyaartana ka dhigay laba iyo waxba labada lug marka la isku daro ayaa naadiga kubadda cagta chelsea waxa ay ku badisay saddex gool iyo gool maadaama lugtii hore oo real madrid gurigeeda lagu soo ciyaaray gool iyo gool ay labada kooxeed kusoo kala baxeen tababara zanadin zidan ayaa waxa uu sheegay in naadiga chelsea ay u qalantay in faynalaha ay usii gudubto tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea thomas turchel ayaa noqonaya tababarihii ugu horreeyey oo isagoo laba kooxood oo kala gedisan wata laba sano isku xigta faynalaha soo gaara isagoo sanadka hore naadiga b s g isagoo leelanayay faynalihii soo gaaray hase yeeshee guuldaro kala kulmay naadiga bayn munich hadda chelsea uu wataa fainalaha ayuu la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester city tababare beb guardiola ayaa sheegay in hadda micno ay sameyneyso sababta naadiga kubadda cagta manchester city uu hogaaminayo maadaama muddo shan sana oo ku dhowaad uu joogay naadigaasi kubadda cagta ee manchester city aanu wax faynalaha ama koob champions leaguea kula guuleysanin hase yeeshee koobabka kale ee gudaha dalkaasi laga ciyaaro uu kula guuleystay waxaana uu rajeeyey in sanadkan ay noqon doonto sanadkooda oo magaalada istanbul faynalaha oo ka dhici doonana ay rajeynayaan inay koobkaasi soo hantaan sidoo kale maanta naadiga rome ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga manchester united lugtii hore waxaa la xasuusan yahay in naadiga united ay ku tumatay naadiga rome kadib markii ay kaga awood roonaatay lix gool iyo laba gool oo naadiga kubadda cagta ee manchester united ay ku awood roonaatay labadaasi kooxdii markaasi soo gudubta waxay u gudbi doontaa faynalaha koobka yuruba league halka kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo villarealna ay wada dheeli doonaan oo naadiga kubadda cagta arsenal lugtii hore waxaa looga soo awoodroonaaday laba gooli gool waxa ay doonaysaa hadda maadaama gurigooda lagu ciyaarayo inay ka faa'idaystaan oo ay ka adkaadaan naadiga villareal villareal fursad dhowr ayay haysataa waxaana ay iyadu doonaysaa in ay faynalaha usii gudubto ay la ciyaarto kooxaha rome ama manchester united midkii soo baxa iyadoo arsenalna sidaa si lamid ay doonayso inay samayso hase yeeshee waxaa la arki doonaa labadaasi kooxood marka ay ciyaaraan cidda soo gudubta waxyaabaha kusoo kordhana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubintii ciyaaraha halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal haatan dhegaystayaal mar kale ayaanu jaleecaynaa dhinacii qasaayidka bisha barakeysanee ramadaan aanu ugu talagalnay nebi ammaanka ah waxaa ku luuqeynaya cabdi sheekh dandaawi
مطر بحين يقسمها تفي على الحاصب الاسجان في القصة بي يا رب بالمصطفى مصطفى بلي مغاسينا أسيدنا اغفر لنا ذنبنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي أو غير منخرم رب بالمصطفى مصطفى بلي مغاسلنا عسيلنا اغفر لنا ذنبنا ذنبنا يا واسع الكرم عبدك في دارنا إن الله صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي المصطفى مصطفى بل مقاسينا عسيدنا اغفر لنا ذنبنا ذنبنا يا واسع الكرم وافضل الصحبة صلاة منك دائمة على النبي بمن هل يموم سجمن رب المصطفى مصطفى هل مقاسينا عسيدنا اغفر لنا ذنبنا ذنبنا يا واسع الكرم
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiinna markay saacadu tahay afarta galabnimo intaan hawada dibdam ugu kulmi doono waa sahre ciila nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول حادث العمم يا رب المصطفى مصطفى بل المغاسل